بسم الله والحمد لله maalintii ay maalintii ay taariikhdu ahayd saddex iyo labaatankii bishii siddeedaad laba kun afar iyo tobankii waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacankudhiiglayaasha kale ah kow gacankudhiigle shabaab cali bashiir cusmaan labaatan jir ah ina muumino cusmaan ku dhashay shabeellaha dhexe deggan wada jir labo gacankudhiigle shabaab cabdulaahi shariif cusmaan shan iyo labaatan jir ah ina sahare ibraahim ku dhashay shabeellaha dhexe deggan dharkaynley kuwaasoo xafiiska xililaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay si badheer ah oo ulakac ah oo qorshaysan u dileen marxuumiinta kale ah kow marxuum weriye maxamed maxamuud timacadde taariikhdu markii ay ahayd labiyo labaatankii bishii tobnaad laba kun saddex iyo tobankii labo marxuum dhamme anas cawil xasan maxamuud waxayna ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markii ay ahayd toddobiyo labaatankii bishii siddeedaad laba kun afar iyo tobankii waxaa maxkamadda waxaa maxkamadda racfaan ka qaatay xukunsanayaasha maalintii ay taariikhdu ahayd siddeeddii bishii sagaalaad laba kun afar iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacankudhiiglayaasha waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun afar iyo tobanka waxay ku fulisay xukunkii dilka ahaa wabilahi tawfiiq